kulan waxaan dhegaystayaal waa ismaaciil maxamed samatar ku soo dhaada barnaamijka raadreeb oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad ka maqashaan himilo f m barnaamijka raadreeb oo toddobaadle aan dhaxal kaga reebno waayo joog rugcaddaa aqoon-yahan iyo haldoorka bulshada si timaankii sagaalaad waxaa inoo maraya sooyaalka sacaadatu doctor brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mid a udubdhaxaadka tacliinta sare ee dalka kii ayuu ku dhashay magaalada dhagax buur malcamadii qur-aanka iyo dugsiga hoose waxa uu ku soo qaatay magaalada beledxaawo dugsiga dhexe iyo sarena waxa uu ku idlaystay muqdisho halka tacliinta sare uu eebba u suurageliyey inuu ku qaato magaalada madiina almunawara ee dalka sacuudiga waa mid ka mid ah tiirarka asaasiga ah ee baraaruga islaamka dalka waa badhigaha jaamacadda faca weyn ee muqdisho waa shakhsiyad ku sifoobay keliya adeeg marka uu kaaga sheekeeyo go'aannada guulaystay ee kolkii hore looga hor yimid maantana iska baddaa noloshiisee saameeyey bulshada gebigeed toddobaadkan gebi ahaan qaybtan waxaan ku eegi doonnaa waayihiisii muxaadarnimo ee jaamacadda intii uu joogay sacuudiga iyo waxyaabihii uu ka kororsaday shakhsiyan habka tacliinta wiilasha iyo gabdhaha ay ugu kala fiican yihiin iyo xidhiirkii uula lahaa ardayda iyo maamulka maadaama uu bara sare ka ahaa dal aan ahayn dalkiisa sagaal sano iyo bar iska dhe toban sano waxay dhiman waxaa isoo maray toddoba kunoo arday warqadahooda ansaxay tobankaas sanaba gabdhaha wiilashu dabaan isu galaas ma aha laba kala galaas waayo laysuma dara tacliinta sacuudiga gabdhaha marka waxaad ugu dhigaysaa t v qolkan oo kalead fadhidaa qol baad fadhi qolkaas ayaa waxaa weeye t v ayaad ka hadli t v-gaasay kaa daawanayaan marka adhigi karta inay boqol mitir ku jiraan inay meel fog tahay imal adiga t v oo ku xidhan yani qurfo muqlaq ayaa adiga siinaysa yaad ku jirtaa qol xidhan baa adigu ku jiri bas iyagana t v-ga kaa daawanayaan darsigaaga t v-ga ka daawanayaan daban telefoon ayaa halkan kugu xidhan dhammaan waxaa ka socdaa shanqar kasta oo ka dhacdaa galaaska waa maqlaysaa ruux yaraa marka telefoonkan kaasoo weydiinaa kaasaad ugu jawaabaysaa marka waxaan ahaa macalimiinta yar oo dhammaan muddadaas gabdhaha waxbarayana waa ku jiray ilaahay mahadii oo dhaqan adag oo culture adag oo waxaa dhigata macalimiinta qaarkood shaqada gabdhaha ma shaqada qaarkood waxaa lagaga eriyey gabdhaha si ula hadleen waa iska caadi waxaa dhigi kartaa kaftan iska caadiya inuu inuu kaftamay oo kaftankii loo qaatay waa wax aan macno lahayn cultureka dhaqanka adag yani dhaqankooda adag maadaama marka aanu dalka aan wax kusoo bartay waxay ka xanaaqaya waxa kaliya waa kala aqaanay mogtahay waa saas oo kale taasina waxay ii ahayd run ahaan tajribo aada iyo aada u culus oo gabdhaha meelahan aada ugu soo bartay gabdhaha iyo wiilasha farqiga u dhexeeya xagga waxbarashada run ahaan qeyb ka mid ah ayay ahayd oon hubo inay u baahan tahay in aada loo fahmo psycholojiyada iyo nafsiyaadka gabdhaha iyo wiilasha walaalaha ah waxaa ay soo maradaan boqolaal wiil iyo gabdhoo walaala ayaa soo mari jiray waxyaalaha marka aada u xusta waxaa ka mid ah mar kasta yani marmar naada iska dhici kartaa gabadhaa darajo badan marka ma isweydiin jira marka aniga markaas bilowgaas horo jaamacadda badankooda hal gabadh unbaan lahaa waxaan dhihi jirani waxaa dhihi karta calio inay waxaad gabdhaha armaad si gaar ah uga qabyaaladaynaysaayo maadaama hal gabadh aada leedahay ay gabdhuhu ku jiidanayaan aan dhihi jiray oo anaa isla yahay moogtahay boqolaal gabdhood iyo boqolaal wiil oo walaalo ah waaye hebel hebel alcitaybi mar kasta marka darajadan bixinaayo ta gabdhaha badnayd markii dambaan waxaa profesoradii qaar ka mida ayaan u tegay waa la wada ogyahay baa taasaa ka shakilay gabdhaha dadaal badan maxaa yeele gabdhuhu way ka dadaal badan yihiin xagga waktigana gabdhaha wakti fiican ilaalinta waktiga gabdhaha iyo wiilasha gabdhaha xoog badan si xoog leh haddii tartan u yimaadana iyo hinaasana gabdhaha xoog badan yani way ka caadifo badan yihiin yani caadifadan hooyanimada asalka ah oo loogu talagalay moogtahay boqol shaqo inay isku qabato yay qabtaa iyada marka wiilashu taa ma qabaan marka gabdhaha marka waxbarasho laga reebaayo dulmi weyna meeshaa ka dhacaya saa daraadeed waa waxyaalaha aan aada u xusuusto mawaadda caamka ee dhigayay waxa ay bartay iyotakaaska intaba wixii daban gabdhaha kuliyadda dhigtana waa waxbaan gaar u bari jiray taa guudna dhammaantood way kasoo wada qaybgeli jireen marka run ahaan waa meelaan aada tajribo fiican run ahaan aan u yeeshay marka loo yimaado waxyaalahan aada xusuusto run ahaan way badan yihiin dabcan waxaa ka mid a taas gabdhaha matalan waa qayb ka mid a waxaa ka mid a dhaqanka macalimiinta iyo ardada calaaqada ka dhexaysa daban macalinka iyo ardayga xiriir xoog le weeye haddii marka fiiri macalinku ardayga waalid buu arkaya kow oo xagga da-da waa inaad asaasan inaad adigu asal ka weyntaaba asalah dhinaca kalena waxay u arkayaan waxbuu baraayaa aniga marka sida iila quruxsan oon una sheega hadda markii dambe dadka aan u sheego yani waalid isaga waxaa laga rabaa caruurtiisa si ula dhaqmaayo isagaa xukumaaya marka hore intay yarar yihiin yani dhalinyarada yihiin waalidkaa laga rabaa inuu isagu tale la yimaado haddii waalidku tale la imaan waayo waalidku sidaa u dhaqmaayo ilmu u dhaqmaayaan way fiirsanayaan way dabageli hadduu tukada way tukan hadduu caayo waa caytami hadduu hadal xun ay ka bartaan hadalkaasay dhihi ileesh lianno iskuulka u horreeyay ku jiraana waalid ah hooye aabba ah markii markay iskuulaadka iyo jaamacaadka imaanayaan iyagoo guryo ka soo baxay oo dhaqan la imaanayaan dhaqankaasaa lagu wada kala duwan yaha marka yani waxyaalahaan u wada kala duwannahay waa dhaqanka guryaha waayo aniga marka ii yimaada marka arday aan galaadka soo galo see ula dhaqmayaa marka an waxaa rabaa inaan dhaqan abuuro marka yani waxaan ustaa maalinta u horreysa markaan soo galo waxaa dhaqan ii ahaan jirtay inaan darsi siini kow inaan cabsida ka baabiya leanna cabsidu waxyaalaha u badan oo dadka isku diray ka mid tahay haddaad iga cabsato inaa idishaa dhici karta yani marxaas ruuxan khatar kuu yaha is leedahay waa is ilaalin marka marka laba ruux isu gaban maho laba ruux isu gaban waa dhici karta si dhib yarba inay isugu dhacaan marka laga soo galo inaad ka qosliso waxaan ku dadaali jiray dhammaantood inay qoslaan dhammaantood yani kulli magacooda inaan weydiiyo tuulooyinkooda warsado telefoonkayga siiyo ka xafiiska siiyo saacaadka layla soo hadlay aan u sheego xafiiska intuu furan yahay aan u sheego dhammaantood marka yani iyagoo marka dareemaya farxad hadday wax iiga laaban yihiin cashirkaas maalinta labaadaan ku darayaa saa daraaddeed iyagoo faraxsan aan ka tegi jiray si oo mabsuudiin oo raaligooda ah ayaan ka tegi jiray waa qeyb ka mid ah qeybta labaad xagga waktiga waa mas'ala tarbawiya markuu arday macallo inaan ku arkaan rabaa adiga ardaygan yani waa ardaygaagii wakti mahaya iska dhihi kartaa dhib ma lehe laakiin fiiri adiga wakti mahaya markaa leedahay wuxuu rabaa adiga ma ogid waxaa dhihi karta wuxuu rabaa inay tahay wax noloshiisa dhan khatar ku ah inaad ka xaliso rabaa ma garan kartaad wuxuu rabo yani ardada matalan aada la kulmayso in kamida secology ahaan u jira yihiin in kamida guryaha laga cadaadiyaa in kamida guur aan hayn baa lagu qasbayaa noloshooda dhanaa fiiri aabbiyo hooyo si kale u samaynayaan sidii isagana ma rabo wuxuu marka adig kaa rabaa inaad daaweysid in badan marka way ku imaan albaabka iga xidh buu ku leeyahay ana waxaan rabaa waxaan hooye aaboo sheekar baan kuu sheegaa dadka kale ha iga sheegin sirtan uu kuu sheegaa marka sir marka adiga aada yaabi uu kuu sheegaa soo maha haddii marka fiir aad tidhaahdi wakti kuuma haya ka waran macnaheedu waxaa ruuxaas uu dhimanaya inuu dhintaan suuragala yani qaar ka mida waxaan xusaa noloshooda dhan ilaahay inuu igu inqaadiya waa hubaa guurkooda ayaa ka mid ah waxbarashadooda ayaa ka mid ah suu u nool yahay baa ka mid a yani ruux khatar ku jira yani oo cabsanaya oo hawl uusan isagu rabin lagu qasbay saa daraaddeed macalinka waxa ugu muhiimsan ee laga rabo inta waalidka laga rabo waayo waa maxay albaabka iyo xiriirka ka dhexeeya isaga iyo ardadiisa isaga iyo ilmihiisa isagaa waxaa laga rabaa albaabka inuu furo siduu u furina isagaa laga rabaa inuu u sheego hadduu marka ilmihiisa la kaftami waayo caruurtiisu kafta kama baranayaan soo maad arka ilmo aan kaftan aqoonin oo kolka iskuulaha soo maad arkin gurigaa gurigaa saasa aabba xanaaqsan oo nin raga ahoo gafuurka tuuraayo oo inuuba hooye la hadlo iyo inuu la kaftami iyo shaqaysma bahaba markuu yimaadaa sareha la wada hoosgeli waa la kala wada carari aabbaa soo hooye aamusay leedahay ina wuu dilayaa moogtahay waa in la aamuso maaha ilmuhu markaa sariirahay hoose watada geli shib laakiin waxaa la rabaa markaa adiga imaanayso in adiga laguu yimaadaa la rabaa soo maaha adiga marka laguu iyagoo faraxsan hadday ku imaan waayaan marka maxaa isu tihiin may col baa tihiin saa daraaddeed weligood kuma jeclaanayaan ma ku jeclaanayaan saa daraaddeed imise aabbo iyo imise hooyo caruurtooda la la boodbooda in yar soomaalida in yar waayo yani imisaa caruurtooda la raqsisa oo intay kacaan boodboodaysa oo gacmaha dhaqaajinaysa oo ku qoslaysa oo mabsuud ilmaha waxaas jecel yihiin okay imisaa banooni guriga dhexdiisa kula ciyaartaa nin dhan oo rag ahoo miyaa ilmo banooni la ciyaaraya ma xusuusanaayo saa daraaddeed fiiri saasaan ula dhaqmi jiray marka dhammaan dhallinyarada marka naadir bay ahayd ruux inaa idhaahdo wakti kuma hayo adhigata inaad inaa maalin hebla imow wuu imaanaa qaarkood iyagoo guulaystay waa dambe ku imaanayn hadiyad ku waday leeyihiin maalintii saa ahayd haddaan saa yeeli lahayd saasay noqon lahayd waan fashil lahaa guurkayga khatar ku jiray caadi mabsuud iyagoo raalligooda marka ay ku imaanayaan dhaqanka aniga aan run ahaan baray waxaa ka mid a labaatan ilaa soddon arday adiga mas-uul toos uga tahay waad la talin yani la talin guud waaye dadkaasoo dhan marka adaa siday mawaadi dooranayaan iyo waxaasi adaa u sheegaaya siday wax u baran baad u sheegay siday u akrisan baad u sheegay way ku imaan arday kasta oo ii yimaada xafiiskay soo gala shaah baan u karin jiray ragga soomaalida badankoodu shaah mama karin yaqaanaanba waaba ceeb nin weyn oo garh le miyaa shaah karinayaan saa daraaddeed waan ku qasbi jiray cabba waa cabbayaan bas marka ardaygaaga marka adiga shaah u kariso shaahay cabo saaxiib ma tidin caalamka saddexaad khaliijka oo kale waxyaalaha ugu waaweyn oo aniga iyo iyaga aan aad run ahaa marka qaar isugu dhici jirnay waxaa ka mid ahaa ilaalinta qawaaniinta ka mid ahayd ilaalinta qawaaniinta caalamka carabta iyo inagu aan iska agdhoonay war hebelow yani wiilka ina wiilka darajo isi in lagu yidhaahdo waa suuragal jaamacad taariikhdeenana waxaas way jireen saa daraaddeed jaamacadda markaan samaynaynay waxyaalaha waardiyaha aan ka hayna bay ka mid ahayd inaan waxaa la khilaafin qawaaniinta jaamacadda tig tig haddii xataa lagu dilaayo ha lagu dilo adiga laakiin maalintaad laba arday oo isku mid ah u kaleexato jaamacadda way dunta soo maha maalintaad dareento adiga darajo aad lahayd in lagaa goosana way dumaysaa saa daraaddeed meeshaas waxaan xusuustaa laba saddex mar mas-uuliyiinta ugu sarreeya waa isku dhacnay waa hubaa waxaa jira marna ma khaldi jirin qawaaniintaas ku saabsan arday iyo darajadiisa waa la sixi intuu keenaa la siin saas oo kale waxyaalahan ka bartay markaa dowladuhu waxay la dumayaan nin dhan oo ay dhici karto inuu ahaa markaas ragga ugu muuysa jaamacadda telefon rag sar cali sheekh mi ahaa waxaan rabaa hebel hebel ninkaas adducayj magaciisa weliga ma halmaamin caailo waayo waa ismi ismiga reerka ay kusoo khatimaan iyaga yani waa hebel hebelkii reer hebel ahaa waa camal saas waaye reerka magaciisa gadaal laga laga raaciyaa ninkaas waxaan rabaa buu maaragtay inaad inaad moodsiisid yani najixi waayo inuu dhacay waa hubay markaas shan iyo labaatan darajo haystay waan yaabay ninka meeshuu joogo yani waa ninka saddexaad buu jaamacadka ka yahay top waayo meesha ugu sarreysa ninka meeshaa jooga marka ardayga la soo hadlaya marka dowladuhu inay dumaan ha la yaabin teenu inay dunta ha la yaabin waxay la dumaysa waa waxan waaye bas intaan nervous noqday ayaan idhi waan baari doonaaye anaa kugu soo celinaayo taban toddoba galaas warqadahooda iyaalla nasiib wanaag waan wada saxay laakiin inaad wasa waxay ku saabtaa inaad haddana fayl gaar oo combyuterka la gelinaya aada wada gelinaysaa kan arday yar bay ahaayeen oo soddon ka yar bas way saxnaayeen waan fiiriyey duceej darajadiisa waa arkay combyuutarkii qaabkii la rabay baan isaga gaar ahaan kooxdoodii ugu sameeyey kooxdii kale aan iskaga tegay fakaltigii baan aaday marka guddi weyn baa fadhiya oo oo lix nin oo madaxa waxaan ku yidhi inta kale waan keeni doonaa kan combyuterka la ii geliyo soo la qaaday dhag ilaa ay ka gelinayeen baan fadhiya marka warqaddii waan soo qaatay xafiiska nervous baa noqday ficlan yani waa- waan la hadlay waxaan ku idhi barnaamijkii macalasif aniga hadda uu iga gudbay waan baadhay baan ku idhi marka inuu gudbay hadda waa ogaadaan dhahay oo wuxuu galay systemkii si marka systemka looga soo celiyo warqad ii soo qor aada leedahay ardaygaas najixi ii soo qor baan ku idhi waan ogaynu soo qori karin damaan markaas ay ugu dambeysay yani waxaan aada qisa ugu xusanayaa ruux darajadaa jooga ruuxa saddexaad oo documentiska xukumana waayo soomaaratid saa daraaddeed fiiri waxyaalaha ee aan kasoo bartay ayay ka mid ahayd waxaa kasoo bartay ardada boqolkii soddon maqnaatay ama afartan maqnaatay ama shan iyo labaatan ka badan maqnaatay imtixaanka looma ogola Wa- dadka waxaa la rabaa inay imtixaanka galaan saa daraaddeed inaad adi maqnaato lagaama rabo wax badan in haddaad wax badan maqnaato duruusaa ku dhaafaysa طبعا معلمكو ما عفين كرا لكن مركي الدين كعميد كلا جارسيو وحو عفين كرا بقولكي صدن يعني أرضي بقولكي صدن عن عفين وحو دي كرا هلا امتحانو هدي عميد كاس رافتو وي جامعة دا رئيس كيدا قدوميها جامعة دا جاردنا بقولكي كنتن رافي كرا يعني أرضي وكنتن هدو مقيح ugu badnaan wuxuu dhihi karaa dur- darfi mucayanu lahaa aan la cafiyo aniga markaan gudbiye ardadii eh, mas-uulka ka ahaa aan toos waxaan u gudbiyey camiidkii diinkii kuliyadda yani arday socdaa maalintaba ii yimid wuxuu ihi waxaan u tegey qaa'imadan ku jiraa camiidkii waan u tegey wuxuu dhaha doctor cali ku soo cafiyo imtixaanka waan kaa qaaday magaciisi baan isi idhi kaarhkiisi baan ka qaatay waxaan ku idhi arma hadhow been ii sheegtay mayu dhahay bas raalli hobaan ku idhi xafiiskan ka saaray xafiiskan xidhay waxaan aaday waa camiidka ninka ka hooseeya waay markaa waa naaibka waa qeybta tacliinta iyo imtixaanaadka qaabishan waaye markii dambe camiid noqday waa u tegey magacaanuse waxaan ku idhi intana soo gudbiyey ardaygana ii yimid waxaad ku soo tiri eh, cali hadduu ku cafiyo ani miyaa cafisa mise adaalaan ku odhiya waan islaynay markaasu kolkii uu ii cudurdaartay waan gafay raallahu yani waxyaalahaas fiiri dhaqanka carabta iyo dhaqanka afrikaankan ma kala foga ceebta ina haystana qeyb ka mid a waxaas waaye marka la yareysto qawaaniinta oo si dhib yar qawaaniinta looga tallaabsado wax diidi institutionkaas inuu dumo ma jirto yani taas marka waxaan ilaahay ku mahadiyaa eh, inaan wax badan oo saas oo badayay dabcan boqorro waxaa jirta muwaadida ku dhacday oo si dhib yar shaqada dhinkaaga lagaga eri karo tafaasiisha dheer aan diidi inaan galo laakiin waa meelahaasna meelahan aada isaga ilaalin jiray run ahaan ayay ka mid ahayd طبعا waxyaalahan aada u xusuusto waxaa ka mid ah xagga akhlaaqiyaadka macalimiin aada u da-weyn ayaa jaamacaddan jooga oo macalinkay ka mid ah markii dambe macalinkay oo jaamacad kala joogay dictor nucmaan oo risaaladeeda difaaceeda qeybta ka ahaa ayaa jaamacadda yimid oo boost qeybta daraasaat culya buu ragga mas-uuliyiinta ka mid ah dad cumri weyn jooga waaya yani sideetameeyo dhowr iyo toddobaatan ay markaa jiraan waa waxaa dhici karta in maalin lagu soo qoro laba control oo imtixaanka ah oo- oo min saddex saacadood ah ruux marka da-daas ah lagama xishoonayo waxay aad moogtahay in la yidhaahdo dhallinyarada ha loo badiyo odayaasha ha laga yareeyo dhaqankaas ma jirin aada bay yaab iila lahayd balka dabcan waa halka aad hadda ka dhawaajisay dad waaweyn inay joogeen oo ay kaaga horeeyeen Een, m- waxyaabaha aad kala kulantay maadaama shaqada aad ku cusbeed geesta kale haddaad u fiirisana xiriir ceekenya kaala dhexeeyey Ah, jazaak allah khayr waa taqriiban eh, su-aasha waxaan u qaatay macalimiinta iyo dadka jaamacadda ka shaqeeya waxay xiriirka ila dhexeeya run ahaan qaybna waxaa weeye hawshaa guud ee lagu wada jiro oo de taa waad ku qasban tahay oo fadhiyaalka iyo wixii lagu diro iyo howlahaas oo kale waxaa dhikarta inaan mar kale sheeg laakiin tan yani run ahaan maadaama aan dareemaya aniga run ahaan dadkan meesha jooga in badan inay lafdhabar ka yihiin jaamacadda khaasatan daraasada sare oo kaasa- oo masarka iyo b h d dadka dhigi jiray yay ahaayeen oo in ka mid a aniga macalimiinteydii iyayba ahaayeenba yani si wanaag aniga waxaan samayn jiray eh, hawsha aan anugu qaban karo oo iyaga ku saabsan mar kasta yani waxaan isku dayi jiray inaan ka fududeeyo ilaahay mahadii waalid baan u arkayay waa macalimiintaydii waa dad odayaala waa dad khubaro ah saa daraaddeed markii imtixaanaadka la dejinaayo eh, ninka imtixaanaadka dejin jiray markaas hal nin oo aada muhiim u ah madax ku ahaa Ustaad doctor waliid aan la xiriiri jiray waxaan dhihi jiray aniga fiiri odayaashaasaan rabaa inaan wax ka qaato marka maalmaha fiiri odayaashu ay gelayaan iyo anu maalmahan galaayo kala leexi baan ku dhihi jiray saa daraaddeed haddii aniga matalan aan aan leeyahay wiigii laba imtixaan inaan inaan kontaroolo ama maalintii aan laba imtixaan kontaroolo hadduu imtixaanku si isdabajoo u dhacaayo iyo odayaasha waaweyn afar shan oday oo aada u waaweynaa kala du aniga marka imtixaankayga haddii la rabo laba kontarool lix saacadood maalintii xagga iga dhig laakiin hebel maalintuu galaayo iyo hebel maalintuu galaayo saacaadkooda hadday isdaba yaalaan anaa lixdaa saac qaadanaya marka wax weyn marka waxay u noqonaysaa odayaasha yani inaad ka qaadato saddex saac oo taagnaan lahaa controola qeyb muhiim ah run ahaan ayay ka ahayd saa daraaddeed kulligood run ahaan way i jeclaayeen wayn ii ducayn jireen leanna wax saa ula dhaqmi jiray ma jiro yani yani dadka fiiri waalidku wuxuu u baahan yahay in cinaayo khaasa run ahaan la siiyo saa daraaddeed bay aada ii qadarin jireen daban rag waaweyn ayaa joogay dabcan oo ilaahay ha u naxariiso yani aada qaarkood weli waa nool yihiin iyagoo dee hadda caday nool yihiin laakiin rag waxaa jira markaas yani khubarada caalam islaami ugu waaweynaa ahaa runaha ayaa joogi jiray dadkaas kulligood xafiiskooda markadan igu yeedhi jireen waa iskala sheekaysan jiray waxbaad ka baranaysaa calaaqadaan run ahaan aada ayaan u ilaalin jiray iyaga waxaad uga baahatana si dhib yar research baad ku jirtaa si dhib yar markaa u baahato iyaguna waa kaalmo xoog leh ayaad ka helaysaa marka calaaqadaana run ahaan marka saas loo fiiriyo yani dhinacaas aad aniga marka jaamacadda run ahaan calaaqada naga dhexaysay dhinacana kontaroolka iyo ilaalintaas iyo macalimiinta aad u kaalmayn iyo hawsha usoo qabanayso waa camaliye insaaniya waa akhlaaq waaye dhinacna qawaaniin la ilaalin iyo hawsha ood gelayso waa mid kale waaye qeyb saddexaad waxay ahayd voluntary adiga yani wax iskaa waxu qabsaa oon lacag laguu siinaynin oo badanay jaamacaddu leedahay ood adigu qaban karto taana run ahaan aniga waxaan ku dadaali jiray hawl kasta oo la qaban karo oo markaas lacag lagu siinaynin waan qaban jiray lijaan u baahan oo khiyaara waa galaa Eh, waxaa dhihi kartaa wax loo baahanaya soo baar eh, naaxiya sharciya maadaama aniga aan kuliya sharca ka soo baxay waxaa dhihi kartaa in wax oo macalin la yidhaahdo meeshaas soo baar aanwartaa mar research la ii diray jaraa'idka bismillaahi baa lagu soo qorayaa magac ilaahay haddana meel kastaa lagu tuurayaa saasoo kale aan research kasoo sameeyey yani qaabka loola dhaqmaayo oo idhi maxay maslaxadu ku jirtaa marka jaraa'idkan haddii diinta oo dhan laga gooyana waa mushkilo maxaa jira jaraa'idka waxaa ku jira xadiis waxaa ku jira qur-aan aayaddiiba magac ilaahay ku jiraa marka haddii marka laga gooyo oo qur-aan oo dhan laga dhaafo iyo in qur-aankaas inta lagu daro magaca ilaahay lagu sheego saasoo kale mararka qaarkood meel aan munaasab iyadoo taala aad aragto waxaasaa laisbarbar dhigaya marka waxay ka mid tahay researchada aniga markaas eh, lagu kalifay ayay ka mid ahayd daban dhinacaasna wuxuu ahaa dhinac si toosa run ahaan aan eh, iigu fududaa inaan u galo oo iskaa xu qabso voluntarinimada dad badan ma jecla laakiin aniga hiwaadeeda qayb ka mid a run ahaan waxay ahayd hawshan aan lacagta lagu qaadanaynin laakiin adigaa ka faa'iidaysanaya ummaddan aad uga faa'iidaysanayso inaa saa u gashay ahayd marka saddexdaa qaybood baan dhihi karaa calaaqada naga dhexaysa maamulkii aniga yay ahayd saddexdaa qaybood
waa inagii intaas toddobaadkan barnaamijka raadreeb iyo qaybta sagaalaad taxanaha sooyaalka sacaadatu doctor brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mid a udubdhaxaadka tacliinta sare ee dalka inta aan ku wada kulmi doonno barnaamijkan la mida iyo qaybta tobanaad waa ismaaciil maxamed samatar iyo firdowse sheekh cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo